wararka aan ka helayna gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ciidanka militariga soomaaliya ee ku sugan gobolkaasi ay gacanta ku dhigeen sarkaal sare oo ka tirsan xarakada al-shabaab islamarkaana hadda lagu wareejiyey taliska nabad sugidda gobolka galgaduuda ciidanka militariga ayaa sarkaalkan kasoo qabtay deegaanka mareer gur oo soddon kilomitir u jira magaalada dhuusamareeb mana uusan sameyn wax iska caabina xilligii lasoo qabanayey wararka qaar ayaa sheegaya in ninkan uu ka mid ahaa madaxda al-shabaab u qaabilsan diyaarinta qaraxyada sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda oo ku sugan degmada dhuusamareeb inkastoo aysan noo suurtagelin inaannu helno magaca sarkaalkan ka tirsan al-shabaab warku waxa uu intaa ku darayaa in xoge laga helay sarkaalkan uu ku sheegay in shabaab ay qorsheynayaan inay qaraxyo la eegtaan shirka maamul u sameynta gobolada dhexe ee la filayo dhowaan inuu ka furmo magaalada cadaado maanta ayaa la filayaa in lagu soo bandhigo magaalada dhuusamareeb sarkaalkan kadibna looga soo wareejiyo magaalada muqdisho iyadoo loo gacangelinayo hay-adda nabad sugidda qaranka saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda ee magaalada dhuusamareeb ayaana arrintaasi inoo xaqiijiyey